wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga qaar ka mid a xildhibaanada jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo maalmahan howlo shaqo u joogay magaalada raaskambooni ayaa agab loogu talagalay dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta ku wareejiyey gudoomiyaha ciyaaraha deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose iyadoona islamar ahaantaana garoonka lagu soo bandhigay ciyaar saaxiibtinimo oo lagu soo dhoweynaya mas-uuliyiinta wasiirada magaalada raaskambooni u tagay wareejinta agabkan ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu bulshada u leeyahay sbortska run ahaantii waxaan maanta halkan aan ku guddoonsiinay qalab sboorti oo kale ah labada naadi maaliyadahooda iyo laba kubadood run ahaantii wasaaradda sboortiga jubbaland anagoo maaragtay wakiilka ah waxaan u sheegnay inay markaa iyada ah dhallinyaradii oo dib ugu soo noqday reskimboni oo xilligii shaqaaqada ka dhacday dowladda federaalka ee shaqaaqada ka riday maanta ilaahay baa noo suurtageliyey inaan bulshadii iskugu keenno isboortigu waxaan ognahay inuu yahay isdhexgalka bulshada run ahaantii dadkuna ay isku keenaanoo bulshada aad u jecel yihiin sidaa hadda aragtaan garoonka si loo buuxo run ahaantii waxaan ka mid ahay golaha wasiirada ee jubbaland iyo xildhibaano run ahaantii waxaan maanta halkan ku joognay laba wasiir iyo laba xildhibaan waxaan inoo soo cabasho inoo soo jiiday isboortigii dhallinyaradii isboortiga ahaa ayagoo ku magacaabay ay leeyihiin run ahaantii waa horeba isboorti noogu dambeysay isboortiguna aad baan u jecelnahay isboortiguna waa isdhexgalka bulshada annagu waxaan isku xilqaabnay inaan markaa iyada aan u dalabno maaliyadihii annagoo markaa iyada wasaaradda isboortiga aan la socodsiinay cabashada dhallinyarada isboortiga ee reskimboni ee ka cabanayaan inay garoonkoodu iska xiran yahay kubadna aan lagu ciyaarin ayadoo markaa iyada ay haysanin agabkii markaa iyada loogu talagalay inay garoommada lagu dhaqaajiyo run ahaantii labada wasiir heer jubbaland iyo xildhibaanadooda waxay isku xilqaameen inay markaa iyada ay maaliyadaha iyo agabka markaas ay danaynayaan ciyaartooyda joogta halka reskimboni waxaan markaa iyada guddoonsiina agabkaas alabta waxaa farxad noo ah annaga wifdi xildhibaanihii wasiire ka socda dowladda jubbaland tirgeshon inaan ku samayno isdhexgal bulshada si aan uga baxno qabiilka si aan uga baxno waxay ka mid tahay isdhexgalka ciyaaraha ama kooxaha kubadda cagta inatahay ay ka mid tahay nabadgelyada ku jirto isbarashada walaalaynta dadka inay isfahmaan marka saas ayaan galabtan garoonkan ugu dahafurnay labadaas kooxood annagoo ku faraxsan qaab ciyaaroodkooda iyo qaabkay ciyaaraan inay jiraan dhallinyaro badan taas ulajeedada ay tahay dhallinyarada shaqa la-aanta ama kuwa derbiyada jooga jiifa marka insha allah taas waxay ka mid tahay dhallinyarada bartay inay haddaa xashiishka cabaan ama daraagiska inay bartaan inaan baa shaqo abuuran u sameyno si ay isku mashquuliyaan ciyaarahani ciyaartuna naftirkeeda waxay leedahay caafimaad qofka ciyaarayo diinta qabta marka insha allahu tacaala galabta farxadda inoo tahay inaan garoonkana kubadda cagta ee reskemboni aan labada kooxood heegan iyo horsoodaan u furno